Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa dalagga beeraha iyo agabka beeraha lagu farsho ku wareejisay iskaashatooyinka saddex tuulo oo dhaca duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Iskaashatooyinka lagu wareejiyay agabka ayaa ku falan doona beer dhan boqol hektar oo ay wasaaraddu siisay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay deegaanka Luglow ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jubbaland Geele Aadan Maxamed ayaana wareejinta kadib iskaashatada kula dardaarmay inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan agabka ay wasaaraddu ku wareejisay.
waxaa hadda maanta goobjoog aan u nahay oo aan halkan ku daahfuraynaa mashruuc tijaabo ah oo loogu talagalay dadka qaxootiga ee soomaalida ah ee baryada ka dhargay ee baryada caadaystay in dowladdu jubbaland ay isku daydo inay dhul siiso ay beertaan lagu maalgeliyo ee meesha ee kaar iyo boono ay dooni lahaayeen in ay dowladdu ku dadaasho shacabkaas inay wax soo saartaan dhulkan aan dhex taagannahay waa dhul dowladdu leedahay wasaaradda beeraha ay gacanta ku hayso isaga iyo kuwo kaloo badan oo aan rabno in dad badan oo muwaadiniin soomaaliya ay ka faa'iidaystaan dhulkan wuxuu ka kooban yahay boqol hegtar boqolkaa hegtar waxaan falaynay oon harfeytan ku samaynaynay muddo laba bilood oo dhowdhow ah cagafyada wasaaraddaa iska lahayd shidaalkana wasaaraddaa iska lahayd imkaaniyaadka kalena waxaa naga caawiyey hay-adda j i z oo aan leenahay waad mahadsantihiin talagalka wasaaradda waxaa weeye in ay ka faa'iidaystaan boqol qof oo dadka qaxootiga soomaaliyeed ee bacadka dhooban ka mid ah inay ka faa'iidaystaan dhulkan haddii tijaabadan aan ku guulaysannana waxaan rajaynaynaa shan boqol inaan ku xijinno kun gaarsiinno ilaa shan kun lix kun oo qoys oo dhabarkayga meesha hadda aan taagnahay ku aadan ee bacadka dhooban waxaan rajaynayaa wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa baaqii madaxweynaha oo ahaa baryada tacab in lagu beddelo annagoo kaashanayna manhajkaa ku shaqaynayna waxaan rabnaa dadkannagu inay baahida ka baxaan shacab yahow waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa baryada ma ammaanin shaqaduu ammaanay sida diinteenna inoo sheegtay waxaa la yidhi labada gacmood tan korre tan sarraysaa barako badan haddee waad garanaysaan dad waaweynoo diinta islaamka haysto oo ku dhaqmo oo ku dhashay baa tihiin waxa ayna diinteenna oggolayn inaan caadaysanno sax ma ah waxaan rabaa inaad tacabkaa ka faa'iidaysataan waa idinla joognaa waa idinla shaqaynaynaa kuwo kalaan soo wadnaa mashaariicdan in la xoojiyaan rabnaa dadka reer jubbaland inay baahida iyo baryida ilaahay ka bixiyaan rajaynaynaa ilaahay baanu baryaynaa